bulshada ku nool degmada sheikh ee gobolka saaxil gaar ahaan dumarka ayaa cabasho xoogan ka muujiyay guddoomiyaha degmadaas ugu magacaban maamulka halkaasi ka dhisan haweenka ayaa sheegay in laga burburiyey goobo waxbarasho oo ku jiro iskuul dumarka u gaar ah oo ay wax ku bartaan guddoomiyaha markii dhulka la simay iskuulka uu xoog kula wareegay halkii uu iskuulka ku yaalay ee ay lahaayeen dumarka iyagoo sii wata hadalkooda haweenka waxay farta ku fiiqeen in dhulka laga iibiyey shakhsiyaad lacago siiyey guddoomiyaha iskuulkan ayaa soo saaray hooyooyin dhowr ah oo ay barteen xirfadda gacanta haddaba waa kuwan dumarka oo ka cabanaya guddoomiyaha degmada sheikh ee gobolka saaxil ee uu ka taliyo maamulka somalilan waa harta in iskuulka waxbarashada ee farsamada gacanta ka qalan jabisay hooyooyin badan dhiganaysay oo tacab badan ka galay waxna ka baratay iminkan ardaydeeda dhigato waxaan ogaanay in iskuulkii jihadii hore laga jaray oo niman kamaayirka iyo xildhibaanada la socdaaba isu gacan garab siiyeen kuna jihaysantay in meesha hanti la luminayo oo islaamka ilaahay ee shiika waxbaranaya laga luminayo annagii ardaydayna meel dacaada la diraayo iskuulka dee dhanka guuda ee farsamada gacanta ee dhibanaya dumarku oo aanu hore uga aflaxnay iskuulka waxaa lagu maqaalaa in rag gaara loo wado oo laga iibinayo dhulkaas sidaan anagu maqalay iskuulkii farsamada gacanta oo nalaga burburiyey oo la dumiyey oo nalaga boobay ayaanu cabasho weyn ka jeedinaynaa si kastaba ahaatee meelaha ay dalka ka joogaan maamulada shisheeyaha dhidibada u taagay ee ka jira qaybo badan oo ka mid a dalka soomaaliya ayaa waxaa ka taagan dhibaatooyin nooc waliba ah oo ay ku qabaan bulshada iyadoona mar kasta warbaahinta ay hortaagan yihiin dad badan oo cabasho ka ah maamul goboleedyada oo ay dhibaato u geysteen sida ay ku andacoonayaan dadweynaha